بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo soddonaad ee suuratu alacraaf allah waxa uu ihi subxaanah yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjidin wakuluu washrabuu walaa tusrifuu innahu laa yuxibu lmusrifiin waxa uu rabbi yidhi subxaanah yaa banii aadam ilmo nebi aadamow khuduu qaata ziinatakum quruxdiinna qaata cinda kulli masjidin masaajid kasta agtiisa quruxdiinna ku qaata waa marka laga dhigo masjid maxalu salaa meeshii lagu tukanayey marka meel kasta oo lagu tukado agteeda qaata quruxdiinna ama masjid waxaa looga jeedaa bimacna asalaa oo waa min tacbiiri almaxalli wa iraadati alxaalli waxaa la cabiray maxalkii waxaana loo jeedaa shaygii dhexdiisa dhacayay oo salaada ah markaana macnuhu waxa uu noqonayaa yaa bani aadam ilmo nebi aadamow khuduu qaata ziinatakum quruxdiinna qaata cinda kulli masjidin ay cinda kulli salaa salaad kasta agteeda wakuluu cuno oo washrabuu cabba oo walaa tusrifuu ha xadgudbina waayo innahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudba alla ma jecla subxaanahu wa tacaala allah waxa uu ihi qul waxaad tidhaha nebi allow man kumaa xarama xarimay yaa xarimay ziinat allaah ilaahay quruxdiisa yaa xarimay allatii quruxdaasoo akhraja uu u soo bixiyey licibaadihi addoommadiisa quruxda allah addoommadiisa u soo rogay yaa xarimay iyo waatayibaati waxyaabaha wan wanaagsanna yaa xarimay oo min arrisqi arsaaqadii la quudanayay ah qul waxaad tidhaha nebi allow hiya tayibaadkaas iyo ziinadaa ilaahay addoommadiisa u soo rogay liladiina kuwii bay u sugnaatay aamanuu rumeeyey fi lxayaati اdunyaa noloshan adduunyaday ugu sugnaatay istixqaaqan laamtu waa laamuulistixqaaqoo macnaha iyagaa mutaystay inay ku raaxaystaan quruxda alla uu soo dejiyey iyo tayibaadka uu soo dejiyey iyaga kuma koobna ee kayrkoodna waa ku raaxaysanayaan gaalada laakiin gaalada waxa weeyaan waa tabacan oo may mutaysan laakiin kuwa mutaystee xaq u lihi waa almu'minuun khaalisatan xaalo ay u badhax tiran tahay tayibaadkaasi mu'miniinta yowma alqiyaama maalinta qiyaame oo khaalisatan waxaa loo yidhi dee adduunyada waa lala wadaagaa aakhirase waa u gooni oo cidina kulama wadaagto allah waxau yihi kadalik ay midla dalika tafsiil sidaa aayaadka aanu u soo caddaynay ayaa nufasilu laayaat aayaadka aanu ugu caddaynaynaa liqowmin qolo yaclamuuna wax kala garanaya oo cilmi leh qul waxaad tidhaha nebi allow innamaa xarama wuxuu xarimay uun rabbii rabbigay alfawaaxisha waxyaabaha foosha xunxun ee macaasida ayuunbaa rabbi u xarimay ka bedel bedelu ishtimaal maa shay baa rabbi u xarimay dahara muuqday huwa maagu oo minhaa fawaaxishta ka mid ah iyo wamaa batana wixii qarsoonaadaba alla waa xarimay dembi kiisa muuqda iyo kiisa qarsoonba rabbi waa xarimay wal isma dembigana ilaahay waa xarimay cumuuman oo fawaaxishta laga dhigo kabaa'irta waaweyn ee haddana foolxumadu la socoto sida sinada iyo liwaadka iyo wixii la mid ah ismigana laga dhigo cumuumulmacsiya dembi oo dhan guud ahaan kiisa yar iyo kiisa weynba walbaqya xadgudubka iyo dulmigana rabbi waa xarimay bikayri alxaqi xaqdarro lagu dulmiya dadka marka waa sifa kaashifa uunoo waa la sii caddaynayaaye dee marka hore aanu baqyi xaqii jirinba baqyi kastaa waa bikayri xaq laakiin waa libayaani lwaaqicoo waa la sii caddaynayaa uun wa an tushrikuu waxaa kaloo rabbi u xarimay inaad la wadaajisaan billaahi alle ilaahay cibaadadiisa inaad la wadaajisaan maa shay lam yunazil aanu ku soo dejinin huwa rabbi bihi maaga sultaanan wax daliil iyo xujo ah marka shirki xujo lihi ma jiree kana waa liziyaadati lbayaan uno waxa weeyaan waa lasii caddaynaya uno waa sifa kaashifa laakiin kullu shirkin waa bilaa xujo iyo daliil wa an taquuluu iyo inaad tidhaahdaan baa rabbi u xarimay cala allah alla aad ka tidhaahdaan maa laa taclamuuna waxaydaan garanayn waxaydaan cilmi u lahayn alle inaa u aanaysaan oo sidanaa alla yidhi ama aad u nisbaysaan wuxuu beri ka yahay ayaa rabbi idinka xarimay walikulli ummah ummad kastaa waxay leedahoo u sugan ajalun muddo ajashu waa waqtun muxadadun tantahi ilayh waa xilli go-an oy ku dhammaanayso onay dhaafay walikulli ummah ajashuna waa caam iyo khaas oo ajasha afraadda dee ruux walba cumri go-an buu leeyahi oo uu ku dhimanaayo umamkuna dee ajal guud ba ay leeyihiin oo markay dhammaato dee waxa weeyaan ajashoodu dee gebigooda la hoynayo ama waxa weeyaan dee hal mar ayaa ummadda aakhiru zamaanka wixii dee saacaddu ay u gaadho dee xilligaasaa la wada duubaya marka ta caamkiina waa ta ummadoo dhan ka dhaxaysa ta khaaskiina waa qof walba ajasha uu gaarka u leeyahay walikulli ummah ummad waliba waxay leedahay ajal muddo xadidan oo loo qoondeeyey oonay dhaafay faidaa jaa-a ajaluhum ajashoodaasi markay timaaddo iyo muddadii loo magacaabay laa yastaakhiruuna ka dibdhici maayaan saacatan wakhti yar yacnii saacad ka dibdhici maayaan walaa yastaqdimuuna kana soo hormari maayaan ay saaca yacnii saacad ka hormari maayaan kana dib mari maayaan saacaddana waxaa looga jeedaa uun zamanun fii gaayati alqila waa wakti la tilmaamo ka ugu yar yacnii in yarna ka dibdhici maayaan kana soo horeyn maayaan allah waxaa uhi yaa banii aadam ilma nebi aadamow imaa yaatiyannakum hadduu idin yimaado rusulun rusuli hadday idin timaado rusushaasoo minkum idinka idinka mid ah rusushaasoo yaqusuuna idinku akhriyaya oo idinka qisoonaya calaykum idinka korkiinna aayaatii aayaadkayga idinku dul akhrinayo oo idiin sheegaya hadday rusushaasi idiin timaaddo hee faman ittaqaa dee dadkii waa qaybsamaya faman ittaqaa ruuxa iska jiree iska ilaaliya gaalnimo iyo shirki oo iska jiriddaa kufriga iyo shirkiga ayay ka laasimaysaa dee cabsida alleh oo in la sameeyo wixii la faray lagana tago wixii loo diiday marka ruuxa iska jira iska ilaaliya gaalnimo iyo xumaan rabbigiina ka baqa oo wa aslaxa hagaajiyo camalkiisana oo bilikhlaasi waalmutaabaca ilaahay dartii u sameeyo sunnadana waafajiya falaa khawfun cabsiya calayhim korkooda may ahaanin oo arrimaha aakhiree kusoo fool leh ka baqan maayaan walaa hum manay ahaanin iyagu yaxzanuuna kuwa ka murugoonaya waxay adduunyada kaga yimaadeen oo allah u ilaalinayo oo waa loo xafidayaa waaladiina kuwii kadabuu beeniye biaayaatinaa aayaadkayaga oo wastakbaruu iska kibriye canhaa aayaadka ulaa'ika kuwaasina asxaabu nnaari naarta asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiihaa naartaa dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi faman adlamu haddaba yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badne eh waa istifhaam inkaari oo bimacna nafyi ah ay laa axada adlam axad ka dulmi badani ma jire eh faman adlamu oo yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badne eh minman ruux kaasoo iftaraa ku abuurtay cala allaahi alla korkiisa ku abuurtay kadibaa been aw kadaba ama beeniyey biaayaatih ilaahay aayaadkiisa beeniyey kaa yaa ka dulmi badan ka labadaa isku darsaday inuu allana ku been abuurtay oo u aaneeyo o u nisbeeyey waxaanu ilaahay shaqo ku lahayn beeniyeyna aayaadkiisii yaa ka dulmi badan laa axad ulaa'ika kuwaasi baa alla uu yidhi yanaaluhum waxa soo gaadhaya nasiibuhum nasiibkooda iyo qaybtay ku lahaayeen min alkitaabi ay ilmaktuubi lahum wixii hore loogu qoray ay mimaa kutiba lahum fi lawxi lmaxfuudi min alrisqi waljali wagayri dalik sida jalaaluddiin asuyuuti uu soo qadarayo waa macnaha lowxulmaxfuudka hore wixii loogu qoray hadday arsaaqo tahay hadday ajal tahay hadday arrimo kale tahay oo alkitaabu bimacna almaktuub wixii hore loogu qoray ee loo qadaray weeyi allah waxau ihi xataa idaa jaa-athum markay u timaaddo rusulunaa rusushayadii markay u timaaddo yatawafawnahum xaal ay oofsanayaan oo naftii ay ka qaadayaan qaaluu waxay ku odhanayaan rusushii ayna aaway maa kii kuntumaa haydeen tadcuuna kuwa barya min duuni illaahi alla sokodii waxaad ilaahay sokodii caabudi jirteen aaway halkay mareen qaaluu waxay odhanayaan dalluu cannaa waa naga lumeen wa shahiduu waxay ku markhaati kaceen calaa anfusihim nafahooda annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa gaaloobay maanta waxay qirteen qirasha waxu tari maysee inay gaalo ahaayeen oo ay kufaar ahaayeen aayaadkan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay arrimo muhiim ah oo waxaa ka mid ah yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjid almru bisatri alcawra waltajamul waltazayun in cawrada la asturo marka salaaddii la tukanaayo laysna qurxiyo oo faallaahu axaqu man yutasayanu lah yacni cidda ugu mudan in laysu qurxiyo waa allah subxaanahu wa tacaala sida xadiidkaba ku sugnaatay cid laysu qurxiyo dee ilaahay baa ugu xaqnimo badan marka dadku hadday bani aadamka iyo basharka markay qaabilayaan ay isqay waxa weeyaan quruxda iyo ziinada iyo labiska iyo aad ay isku soo geejiyaan dee ma xuma laakiin waxaa ka sii mudan ilaahay markaad ishortaagayso inaad si fiican isku soo qurxiso ood usoo labisato marka khuduu ziinatakum ziinadu waxay shamlisanaysaa satru lcawra iyo wax ka siyaadsan in horta labiskii ay salaada ku ansaxasee cawrada lagu asturayay in la qaataa dee waa shardi haddii kale dee salaadiba ansixi mayso waa min shuruudi sixati salaa satru lcawra waxaa kaloo la socda in huga asturaadda la qaato atazayun in ilaahay laysu qurxiyo oo waxa ayaandare iyo idabdarro ah in makhluuqa daciifka ana loo soo labisto ilaahay marka la hor joogsanayana ruuxu maryihii uu ku jiifay guriga uu ku joogay garankii iyo macawistii uu ku seexday uu ku soo baxo taasi waxay tilmaamaysaa ruuxu inaanu garanaynba qiimaha mowqifka uu istaagayo yacni mowqifka uu istaagayaa qiimaha iyo qadarka uu leeyahay maba garanayo qofka noocaas maanta madaxweynead qaabilaysa haddii lagu yidhaahdo saacad baad isa soo dhisaysaa dee ilaahay qofka maalintiiba shan jeer qaabilaya iyo habeenkii waajib waxaa ku ah inuu mowqifkiisa hagaajiyo qurxiyo oo goobta uu ku tukanaayo dharka uu ku tukanayo sida uu u joogsanayo intaba inuu ilaaliyo qurxiyo ayaa waajib ku ah wakuluu washrabuu walaa tusrifuu inahu laa yuxibu اlmusrifiin halkaa waxaa ku sugan qaacida min min ahami qawaacidi xifdi الصixa yacni qaacido ka mida qawaacidda ugu muhiimsan ee caafimaadka lagu ilaaliyo dadkeennu caloosha dee way cabeeyaanoo way buuxiyaanu laakiin caloosha qawaacid bay u baahanta oo ilaahay waxa uu yidhi cuna oo caba hana ku xadgudbina yacni mubaaxaadka iyo xalaasha ilaahay idiin baneeyey cuna oo caba laakiin ha ku xadgudbina oo caloosha qadarkeeda ha dhaafinina marka qawaacidda sixadee ugu muhiimsan waxaa ka mid a caloosha inaan la buuxin oo ruuxu cuntadii isagoo weli u baahan uu ka kaco oo calooshiisu nafis ay hesho laakiin aanu wada buuxin nebiguna sala allahu calayhi wasalam xadiis saxiixa waxa uu ku yidhi maa mala'a aadamiyun wicaan shara min baطnih ina aadam weel ka shar badan waxa weeyaan calooshiisa ma buuxiyo bixasbi bni aadama luqaymaatun yuqimna sulbah ina aadam waxa ku filan uun dhowr luqmadoodoo mar uu qaato oo dhabarkiisa uu ku toosiyo fa in kaana laa maxaala hadday lagama maarmaan u tahay inuu wax badan qaato fa huluثun liطacaamihi wa huluثun lisharaabihi wa huluثun linafasihi calooshii saddex ha u qaybiyo meel cuntada ha u daayo meelna cabitaanka ha u daayo meelna tanafuskii iyo neefsigii wa idinka arkoo qofku hadduu cuntada xaddhaaf u cuno dee isagoo hinraagayo neeftu aanay ka soo baxayn buu meesha ka kacaya oo neeftuuraya ood moodo in faras lagu heryaday sababtuna waxa weeye dee calooshiibuu afka mariyo uu buuxiyey waana arrin caafimaadkiina aanu fiicnayn cibaadadiina aanu fiicnayn oo xataa cibaadadu waxay nashaad iyo firfircooni ku leedahay markuu qofku fudud yahay laakiin haddaad iscuslayso cibaadana u kici maysa caafimaadkaagiina waxbaad yeelaysa markaa qofkii dee qadar uu ka neefsan karo wax ka cabbi karo waa inuu calooshii u reebo oo cuntada aanu ka wada buuxin waxyaabaha amraadda ugu badanna waxa asal iyo asaas u ah waxa weeyaan caloosha in la ilaalin waayo oo wax walbana la geliyo xadkeeda iyo qadarkeedana la dhaafiyo waxaana la yidhah dee kullu maa zaada calaa xaddihi inqalaba ilaa diddih wax waloo xadkiisa dhaafaa cagsigiisu isu rogaa wixii caafimaadka ah haddii lagu talax tago cudur buu noqdaa wixii wanaagsanaa haddii qadarkiisa la dhaafiyo dhibaatuu noqonaya qul man xarama ziinat allahi alatii akhraja licibaadihi waayibaati min alrisq qul hiya liladiina aamanuu fi lxayaati dunya khaalisatan yowma alqiyaama ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu halkan inoogu caddeeyey waxyaabuhu inoo baneeyey hadday tahay hugii hadday tahay hoygii hadday tahay wixii la cunayey wixii la cabayey waxyaabuhu ilaahay inoo soo rogee mubaaxaadka ahaa ayuu halkan ku caddeeyey waxaana rabbi uu yidhi yaa xarimay ilaahay wuxuu xalaaleeyey ah quruxdaa iyo ayibaadku addoommadiisa u soo rogay waa inkirid lagu inkirayo dadka mubaaxaadkii ilaahay addoommada u xalaaleeyey ka xarimaya ama iyagu iska xaaraantinimaynaya oo sideedaba dee waa dhaqankii jaahiliyadii hore suuratul ancaamna in badan bay inagu soo martay dee dadkii xoolaha iyo hantida iyo cuntada waxyaabo badan oo ka mid ah iska xarimayey iyadoon ilaahay ka xarimin waa nadra jaahiliya waa aragti jaahiliya oon diin ku dhisnayn marka yaa xarimay dee laa axad cid xarimi kartaa ma jirto ilaahay waxa uu tilmaamo uu yidhi hiya liladiina aamanuu fi lxayaati اdunya jalaaluddiin asuyuuطi waxa uu yidhi ay bilistixqaaqi wain shaarakahum fiiha gayruhum ayibaadkaasi mu'miniintaa iskaloo mutaystay walow cid kale haba la wadaagto iyagaasi asal u ah oo loo daba fadhiyaa oo futuuxaatulilaahiyahana sulaymaan aljamal waxa uu leeyahay fa hiya lahum asaalatan walilkufaari tabacan mu'miniintaa asal u leh oo mutaystay inay ku tamatucaan ayibaadku dadka ilaahay u soo dejiyey gaaladuna waa tabacuno way ku raacayaanuuno iyaguna waa ku tamatucayaan macnaha iyo muraadkuna waxa uu yahay asal ahaan ayibaadka iyo mubaaxaadka iyo xalaasha alla uu soo rogay wuxuu u soo rogay dadka mu'miniinta e muwaxidiintii inay cibaadadiisa u kaalmaystaan ee inay ku caasiyaan uma soo rogin marka ninka mu'minka ee muwaxidka ah ee xalaashuu ilaahay u soo dejiyey daacadiisa u kaalmaysanaya isagaa xaq u leh inuu ku raaxaysto ayibaadka alla uu soo dejiyey laakiin ka gaalka ah ee ayibaadkii u adeegsanaya macsiyo iyo gaalnimo iyo kufri isagu wuxuu ugu raaxaysanayaa gardarro ee gar ma aha waayo gartu waxa weeyaan ayibaadkan ilaahay in lagu caabudahayd in lagu caasiyo may ahayd marka mu'minka alle ku caabudaya uunbaa mutaystay kan kale gardarrou ku haystaa taasi waa adduunyada aakhirase gar iyo gardarro toona ku dhandhamin maayaan oo waa ka alla uu yidhi khaalisatan yowma alqiyaama gaala shaqo kuma leh mu'miniintay khaalis u tahay ayibaadkaasi marka aakhiro la tago ilaahay mubaaxaadkuu xalaaleeyuu dadka u soo rogay markuu tilmaamay ayaa wuxuu inoo caddeeyey muxaramaadku xarimayna wax ka mid ah oo waxaa rabbi uu tilmaamay dunuubta foosha xun ee waaweyn teeda muuqatiyo teeda qarsoonba ilaahay inuu xarimay ta muuqata culimmadu waxay ku fasireen waxyaabaha jawaarixdiiyo xubnaha muuqda ka dhaca ta qarsoonna waxay ku fasireen waxyaabaha baatinka iyo qalbiga hoose ka dhacaya ilaa acmaashu qalbi iyo jawaarixba way leedahay ismiguna waa caam ahaan macaasidii dunuubtii guud ahaan bakyiguna waa dulmigii dulmiga ama alla ha laga galo oo xaqu ilaahay laha ha lagu xadgudbo ama dadka ha laga galo oo xuquuqdoodii ha lagu xadgudbee dulmiga caam ahaan ayaa bakyigu uu ku dhacaya shirkigii baa lagu xijisiiyey oo ilaahay cibaadadiisa cid kale in lala wadaajiyo ah waxaa loogu dambaysiiyey in ilaahay laga yidhaahdo waxaanay dadku cilmi u lahayn oo loo nisbeeyo wuxuu beri ka yahay waxay culimmada qaarkood yidhaahdeen dunuubtaasi waxay u kala culus tahay siday u kala dambayso oo waxaba ugu culays badan wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun oo siday taasi ugu weyn tahay shirki baaba ka horreeyo akbaru dembi eh waxay yidhahdeen alqowlu cala allaahi bigayri cilmin waa shirki wa ziyaada oo xataa shirkiga laftiisu waa qowlun cala allaahi bilaa cilmin ilaahay marka cid kale lala wadaajinayo ee loo nisbaynayo wuxuu beri ka yahay dee waa qowlun cala allaahi bilaa cilmin dembi kastoo la samaynaya wuxuu soo gelayaa qowlun cala allaahi bilaa cilmin marka dunuubtii oo dhan mucdamkeedii maxay isugu timid wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun markaasay noqotayba acdamu lmuxaramaat an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun dabeed ilaahay waxa uu tilmaamay in ummad waliba ajal loo qoondeeyo inay dhaafayn oy ku dhimanaysa ay leedahay oo aanay daqiiqadna ka hormarayn daqiiqadna kadib dhacay kadib rabbi waxa uu tilmaamo uu yidhi ilmo nebi aadamow haddii rususha rabbigiin idiin soo dirayo ama ambiyada aan idiin soo diraya hadday idiin timaaddo dadkii waa qaybsamayaan dee qofka gaalnimo iyo shirki iska jira iska ilaaliya camalkiisa hagaajiya kaasi cabsi iyo murugo midna umay soo hoyanoo waa liibaanayaa kase beeniye ee iskibriya waa ahlu naar weliba ku waaraya naarta ciyaadan billaah dadkuna labadaa unbay noqonayaan kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamay cidda ugu dulmiga badan dadku inay yihiin kuwa ilaahay ku been abuurtay aayaadkiisana beeniya kuwaasina dee nasiibkooda waxay ka qaadayaan wixii loo qoray oo nin walba wixii loo qoruunbuu qaadayaaye waxna ku dari maayo waxna ka dhimi maayo dabeed alla wuxuu tilmaamay kuwaas markay rusushu u timaaddo iyagoo oofsanaya inay odhanayaan ilaahay sokadii waxaa caabudayseen meeye halkay mareen markaasay odhanayaan dalluu canna way naga lumeen maanta ma hayno maalintay ugu baahi badnaayeen wa shahiduu calaa anfusihim annahum kaanuu kaafiriin waxay qirteen inay gaalo ahaayeen laakiinse waa xilli qirashadu aanay waxba u taray maantay wax u tarasaa qofka camalka iyo ictiraafka iyo dembiga intuu garta inuu ka laabto laakiin maalintaa waxba u tari mayso oo anfici mayso allah waxaa uhi yaa bani aadama ilmo nebi aadamow khuduu qaata ziinatakum quruxdiinna macnaha waxaa isku qurxinaysaan cawradiinnana ku qarinaysaan qaata cinda kulli masjidin makaanu tukasho kasta agteeda yacnii masjid kasta agtiisa ku qaata ama cinda kulli masjidin ay salaa salaad kasta agteeda markaad tukanaysaan quruxdiinna qaata oo cawradiinnana astura isna qurxiya oo si fiican u labista waa satru lcawra maca tasayun maaha un cawrada qariyo wax ku tuur allah waxaa uhi wakuluu cuna oo washrabuu caba oo walaa tusrifuu ha ku xadgudbina waayo inahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiin kuwa ku xadgudba qul waxaa tidhaa nebi allow man kumaa xarama xarimay ziinat allaah ilaahay quruxdii uu soo dejiyey yaa xarimay allatii quruxdaasoo akhraja uu usoo saaray licibaadihi addoommadiisa iyo watayibaati waxyaabaha wan wanaagsan yaa xarimay oo min arisqi arsaaqadda ah qul waxaa tidhaha nebi allow hiya tayibaadkan wan wanaagsan iyo ziinada alla uu soo rogay liladiina kuwii bay u sugnaatoo mutaystay aamanuu rumeeyey filxayaati اdunyaa nolosha tan adduunyada ayaanay ugu sugnaatay oo iyagaa mutaystoo xaq u leh adduunyada inay ku tamatucaan oo ku raaxaystaan khaalisatan xaalo ay u badhax tiran tahay tayibaadkaas iyo ziinadaasi yowma alqiyaama maalinta qiyaame oo macnaha adduunyada waa lala wadaagayaa aakhiraa si aan cidina la wadaagay allah waxau ihi kadalik sidaa aayaadka aanu u soo caddaynay ayaa nufasilu laayaat aayaadka aanu ugu caddaynaynaa liqowmin qolo yaclamuuna wax garanaya oo cilmi leh qul waxaa tidhaha nebi allow innamaa xarama wuxuu xarimay uun rabbii rabbigay alfawaaxisha dembiyada waaweyn ee foosha xun maa shay buu xarimay kaasoo dahara muuqday huwa maagu oo minhaa fawaaxishta ka mid ah iyo wamaakii buu xarimay kaasoo batana qarsoonaada huwa maagu oo fawaaxishta ka mid ah waalihma dembigiina caam ahaan waa u diiday rabbi oo waa xarimay waalbaqya xadgudubkii iyo dulmigiina rabbi waa xarimay bikayri lxaqi xaqdarre lagu xadgudbo wa an tushrikuu inaad la wadaajisaan billaahi allena ilaahay waa uu xarimay inaad la wadaajisaan rabbi cibaadadiisa maa shay kaasoo lam yunazil aanu ku soo dejin huwa alleh bihi maagaasi sultaanan wax daliil iyo xujo midna wa an taquuluu inaad tidhaahdaanna ilaahay waa xarimay cala allaahi alla aa ka tidhaahdaan maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyn oydaan garanayn walikulli ummah ummad waliba waxay leedahay ajalun muddo loo qoondeeyey oo ay ku dhimanaysoonay dhaafayn faidaa jaa ajaluhum muddadoodaa loo qoondeeyey marka ay timaaddo laa yastaakhiruuna ka dib dhici maayaan saacatan saacad wakhti yar kadib dhici maayaan aqalu zaman walaa yastaqdimuuna kana horayn maayaan yaa banii aadama ilma nebi aadamow imaa ya'tiyannakum hadduu idiin yimaado rusulun rusuli hadday idiin timaaddo rusushaasoo minkum idinka idinka midihi rusushaasoo yaqusuuna idinku akhriyaya calaykum korkiinna aayaatii aayaadkayga idinku dul akhriyaya hadday idiin yimaadaan faman ittaqaa ruuxa iska jira iska ilaaliya gaalnimo ee rabbigii ka baqa oo wa aslaxa hagaajiya camalkiisa falaa khawfun cabsiya calayhim kuwaa korkooda may ahaanin walaa hum yaxzanuuna manay ahaan kuwa murugoonaya waaladiina kuwa kadabuu beeniyena biaayaatinaa aayaadkayaga oo wastakbaruu iska kibriya canhaa aayaadkayaga ulaa'ika kuwaasina asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeyi oo hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waarayo weeyi faman adlamu oo yaa ka dulmi badan cidina kama dulmi badne eh miman ruux iftaraa ku abuurtay cala allaahi alla korkiisa kadibaa been ku abuurtay aw kadaba ama beeniyey biaayaatihi ilaahay aayaadkiisa ulaa'ika kuwaas yanaaluhum waxa gaadhaya nasiibuhum qeybtoodii yacnii nasiibkay ku lahaayeen min alkitaabi ay ilmaktuubi lahum yacnii wixii loo qoray nasiibkay ku lahaayeen bay ka qaadanayaan oo soo gaadhaya xataa idaa jaa-athum markay u timaado rusulunaa rusushayadii yatawafawunahum iyagoo oofsanaya oo naftii ka qabanaya qaaluu waxay ku odhanayaan ayna aaway maakii kuntuma ahaydeen tadcuuna kuwa caabuda min duuni illaahi alla sokadii qaaluu waxay odhanayaan dalluu waa naga lumeen cannaa annaga oo washahiduu waxay ku markhaati kaceen calaa anfusihim nafahoodii waxay ku markhaati kaceen oo qirteen annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa gaalo ah qaala waxa uu ku yidhi rabbi maanta qirasho iyo ictiraaf waxba tari maaye udkhuluu gala qirta amaha qiranina maanta waa idinka dhammaata udkhuluu gala lagu odhanayaa fii umamin fii jumlati umam ummada dhexdood xaal aa ku sugan tihiin ama fii umamin maca umam ummada la jirkood xaal aa ahaateen oo waawuljamaacaha udkhuluuda ka xaaleen ummadahaasoo qad khala tagtay min qablikum idinka hortiin kuwaasoo min aljinni jin ahaaday iyo walinsi insiba ummadaha idinkoo ku dhex jira gala fi naari naarta dhexdeeda gala oo fi naaridana waxaad ku tacallujisaa udkhuluuda allah waxau idhi kullamaa dakhalat mar kastoo ay gasho ummatun ummadii oo dee dadkii koox koox iyo ummad ummad baa naarta loogu horayaa oo mar lagu wada tuuri maayo markaa mar kastoo ummad ama qaybi ay gasho lacanad waxay nacdalaysaa ukhtahaa walaasheed macnaha waa tii kula midka ahayd gaalnimada iyo camalka ee ay wada dembaabeen ay xumaanta wada walaaqanayeen ayay nacdalaysaa oo nacdal bay dusha isaga tuurayaan allah waxau idhi xataa ida daarakuu markay isku soo gaadhaan ee ay ku kulmaan fiihaa naarta dhexdeeda jamiican xaala yihiin dhammaantood qaalad waxay odhanaysaa ukhraahum toodii ugu dembaysay xagga cadaabgelista lana daciifsaday ee ducafada ahayd ee la xukumaayey ee xumaanta loo horseeday ayaa waxay odhanaysaa liulaahum toodii u horraysay bay ku odhanaysaa ee cadaabkana uga hormartay hoggaankana u haysee madaxda ahaayay daba joogeen oo ukhraahum waa aducafaau taabiciin waalatbaac waa kuwii ducafada ahaa ee atbaacda ahaa ee la lumiyey la lugooyey uulaahumna waa madaxyaweyntii gaalnimada u horseeday qaalad markaa waxay odhanayaan markay isa soo gaadhaan ukhraahum toodii waxa weeyaan u dembaysay ee daciifnimada iyo xagga raacitaankana ku dembaysay cadaabkana ku dembaysay ayaa waxay odhanaysaa liulaahum toodii u horraysay bay ku odhanayaan oo cadaabkana ugu horraysay xumaantana u hoggaamisay madaxda u ahaa ayay ku odhanayaan rabbanaa rabbigayow haa-ulaa'i kuwaasi kuwaasi adalluunaa wayna lumiyeen iyagaa xumaantan iyo halaaggan noo horseeday ee fa aatihim sii rabbigayow cadaaban iyaga cadaab sii cadaabkaasoo dicfan ay mudaacafaa la libinlaabay cadaabkaa libinlaaban oo min annaari naartaa ololeysa xaggeeda ka ahaaday qaala waxa uu ku odhanayaa rabbi likullin mid waloo idinka idinka mida tu hore iyo tu dambaba waxay leeyihiin dicfun libinlaab qolo walba cadaabku waa u libinlaaban yahay walaakin ha yeeshee laa taclamuuna waydaan garanayno ma ogidin wa qaalad waxay tidhi uulaahumtoodii hore oo dee iyaguna waa istifaacayaan kuwii madaxda ahaa weeyi wa qaalat uulaahum toodii hore waxay tidhi ee cadaabkana uga soo hormartay xumaantana u horseedee madaxda u ahaa waxay tidhi liukhraahum toodii dambe ee ducafada ahayd waxay ku yidhaahdeen famaa kaana idinma ahaanin lakum idinka kuwiinnan ducafada ah calaynaa korkayaga idinkumuu ahaanin min fadlin wax dheeraad iyo sharafa waxay ku odhanayaan kuwii madaxdaa kuwii ducafaday halleeyeen waxaadna dheertihiin ma jiro waynu wada gaalownay cadaabkana waynu ka simannahay waxay ku odhanayaan markaa faduuquu dhandhamiya alcadaaba cadaabka dhandhamiya bimaa bisababi maa shay sababtiina ku dhandhamiya kaasoo kuntuma ahaydeen tagsibuuna kuwa kasbada waxay odhanayaan waxba nama dheeridine sababtaba aanu lahaano gaalnimadase waynu wadagallo waa ka sinayne sidaynu kufri iyo gaalnimo uga sinayn ayaynu cadaabkana uga sinaananaaye xajistay odhanayaan halkiina iyo lambarkiina ina aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkayaga beeniyey oo wastakbaruu iska kibriyey oo iska weyneeyey canhaa aayaadka iska weyneeyey laa tufataxu loo furfuri maayo ama laa tuftaxu marka tadciifka ama shadka laga daayo loo furi maayo labadaba waa la akhriyey lahum iyaga loo furi maayo abwaabu samaa samada albaabadeeda loo furi maayo walaa yadkhuluuna gelina maayaan aljannata jannadii geli maayaan xataa yelija ilaa uu ka galo aljamalu awrku fii sami lkhiyaati irbadda dalowlkeeda yar ilaa awrku uu halkaa ka galou dhinaca kale u dhaafo janno geli maayaan dee waxaa la yidhaha maa culliqa bimustaxiilin fahuwa mustaxiil wax mustaxiila wixii lagu xidhay isna waa mustaxiil daloolka irbadeed aragtee dunta laga geliyo miyuu awrintu xaggaa ka galo xagga kale uga bixi maysoo maaha dee janno geli maayaan oo weligood urin maayaan weeye allah waxa uu yihi wakadaalik sidaasoo kale macnaha midla daalika aljazaa abaalmarinta anu kuwa abaalmarinay oo kale ayaa najzi anu ku abaalmarinaa almujrimiina kuwa dembiilayaasha ah lahum waxay leeyihiin min jahannama jahannamo xaggeeda waxa uga sugan oy ku leeyihiin mihaadun gogol wa min fowqihim korkoodana waxa uga sugan oo ay ka leeyihiin ghawaashin go-yaal ay isku dadayaan oo ay huwanayaan gogasha u taallaa waa naar go ay huwanayaane dusha ay isaga daboolayaanna waa naar wakadaalika ay midla daalika aljazaa abaalmarintaas oo kale ayaa najzi anu ku abaalmarinaa aldaalimiina kuwa daalimiinta ee xadgudbay waaladiina kuwii haddaba aamanuu rumeeyey waayo caadada iyo sunnada qur-aanka waxaa ka mid ah gaalo iyo cadaabkeeda haddii la sheego si looga cabsoodo mu'miniinta iyo jannadoodana waa lagu xijisiiyaa si loo rajeeyo loogu dhiirado camalkooda waaladiina haddaba kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaati acmaasha wanaagsanna sameeyey laa nukallifu dhibi mayno nafsan nafna ku dhibi mayno ilaa wuscahaa karaankeeda mooyaane nafna karaankeeda mooye wax kale ku dhibi maynee ulaa'ika kuwaasi asxaabuuljanna halkan jumlo muctaridaa ku jirta oo waladiina oo mubtada ah iyo khabarkeedii oo ulaa'ika dambe dhacaysa waxaa lasoo dhexgeliyey laa nukallifu nafsan ilaa wuscaha jumlada muctaridada ah ee mubtadaha iyo khabarkiisa dhexdooda dhacdayna macno weyn baa meesha loo keenay layskama keenin oo waxay dareensiinaysaa in waxa mu'miniintu ay samaynayaan ee iimaan iyo camal saalixa ihi uu yahay waxay karaan oo karaankooda ah laakiin wax ka culus inaan ilaahay marka horeba saarin alla waxau idhi ulaa'ika kuwaasi asxaabuuljanna jannada asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi wanasacnaa waanu siibnay maa fii suduurihim laabahooda dhexdooda wixii ku sugnaa ay qalbiga isugu hayeen ayaanu ka siibnay waxaa qalbigoodu u qaaday oo min khillin xiqdi iyo xumaan waxay uurka isugu hayeen ilan adduunka intii la joogay waa la isjiirjiidho mu'miniinta af iyo adinba dhibaato way dhex martay marka wixii yaraayee laabtooda ku sugnaa waa ka siibnay baa alla uu yidhi waayo jannada wax cuqdad iyo ciil iyo camal xumaandee lala geli maayo waa la sifaynaya oo waa laga maydhaya tajrii waxaa qulqulaya min taxtihim hoostooda alanhaaru webiyaal ayaa qulqulaya wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen ahlu jannihi alxamdu lilaah mahad iyo ammaan oo dhan allay u sugnaatay oo iska leh alladii allihii hadaanaa nagu hanuuniyey lihaadaa kani abaalmarintaa weyn allihiina siiyaa mahadle ama waxa mahadle allihii nagu hanooniyey lihaada ay lihaada diin diintaa qiimaha leennu abaalkaa ku mudannay allaha nagu hanuuniyaa mahadle ama waxa mahadle allaha nagu hanooniyey lihaada ay lihaada alcamal camalkaa qiimaha leennu adduunyada ku soo samaynay ee aannu jannadaa ku mudannay rabbigana waafajiyee nagu hanooniyey allayleh allahaasaa mahadle wamaa kunnaa manaanaan ahaanin linahtadiya kuwii ku hanuuna maanaan ahaaneen lowlaa an hadaana allah haddaan alla nagu hanuunin oo lowda jawaabkeeda waxaa laga fahmayaa waxaa saabiq oo ay lamahtadaynaade rabbi haddaanuna hanuunin mabaanaan hanooneen laqad jaa'at waa timid rusulu rabbina rabbiga iyo rusushiisii bilxaqi allayleh rabbiga iyo rusushiisii xaq bay la timid badhax tiran oo cad wanuuduu waa loo dhawaaqay waa ahlu jannihii an tilkum ljanna an labaa kuugu bannaan antan iyo anaha dambe soo socdaba inaad ta- ka dhigto mukhafafa min ahaqiila oo isamkeeda damiiru shaniga maxduufka aad ka dhigto jumladana khabar uga dhigto way kuu bannaan tahay oo an tilkum aljanna ay annahu shanigu inuu yahay tilkum taa aljannatu jannada ah uuridtumuuhaa waa laydin dhaxal siiyey waa weji waxaase ka fudud anta inaad ka dhigto tafsiiriye oo bimacnaa ay macnuhuna uu yahay wanuuduu waa loo dhawaaqay oo nidaagiibaa marka la fasiraya waa maxay dhawaqu waa an tilkum aljanna wanuuduu waa loo dhawaaqay an tilkum aljanna ey tilkum tiinaasi baa loogu dhawaaqay aljannatu ee jannada ihi uuridtumuuhaa waa laydin dhaxal siiyey bimaa bisababi ma shay sababtii ayaana laydinku dhaxal siiyey kaasoo kuntuma ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu ljanna jannada asxaabteedii waa dhawaaqeen oo way waxay u yeedheen oo u dhawaaqeen asxaaba annaari naarta asxaabteedii bay u yeedheen oo maxay ugu yeedheen an qad wajadnaa ey qad wajadnaa dhab ahaan baanu u hellay annagu maa kii wacadanaa uu noo yaboohay rabbunaa rabbigayo uu noo yaboohay xaqan xaal uu yahay mid xaqa oo sugan ee fahal wajadtum ahlu naarkiyow idinku ma hesheen maa kii wacadow idin yaboohay rabbukum rabbigiin xaqan xaal uu yahay mid xaq oo sugan ama xaqan si dhabnimo ama runnimo ma u hesheen qaaluu waxay yidhaahdeen markaa ahlu naarkii nacam haa allayleh waa hellay abaalkayagii faadana waxa dhawaaqay mu'adinun mid dhawaaqa ayaa baynahum dhexdoodii ka dhawaaqay waa ahlu jannihii iyo ahlu naarka dhexdoodii buu ka dhawaaqay oo maxaa uu ku dhawaaqay allacnatullah ey lacnatullah anahan oo dhan tafsiiriyaynu ka dhignay bimacnaa ey ah waxa uu ku dhawaaqay allacnatullah ey lacnatullah ilaahay lacnadiisu cala aldaalimiina kuwa daalimiintaa korkooda ha ahaato oo daalimiintu waa ishaaratun ilaa sababi lacnihim waxaa la tilmaamayaa sababta lagu nacdalay dulmiga iyo jawrkay galeen iyo gaalnimadoodii inay tahay aladiina daalimiintaasoo waa sifa lidaalimiin mowsuulku aladiina daalimiintaasoo yasuduuna ka hor joogsanaya annaasa dadka usoo qadar can sabiili illaah ilaahay jidkiisa ka hor joogsanayey oo sadda marna waa laazim marna waa mucaddi markay laazimka tahay waxa weeyi yasuduuna can sabiili اllahi waa bimacna alicraab kuwa ka jeedsanaya ilaahay jidkiisa marka kaley mutacadiga tahay tallaaba sana markaa waa laazime yasuduuna can sabiili اllah ka jeedinaya oo ka mancinaya oo dadka diinta u diidaya weeyi marka yasuduuna can sabiili اllaahida mutacadiga a waa ta halkan aynu uga jeedna eh waa bimacna saddi yasuduuna can sabiili اllah bimacna sadi macnaha masderkeedu wuxuu noqdaa sada yasudu sadan laakiin tan kale ee laasimka ah masderkeedu suduud buu ku yimaadaa sada yasudu suduudan halkan markaa waxay koobsanaysaa tan mucadihiihi bimacna sadi wasuduud labadiiba oo macnuhu markaa wuxuu noqonayaa aladiina daalimiintaasoo yasuduuna ka hor joogsanaya dadka can sabiili اllah ilaahay jidkiisa ka joojinaya oo ka mancinaya iyaguna ka jeedsanaya oo mar hadday dadkii diinta kala dagaalamayaan iyagu inay ka jeedsadeenna waa ka dhalanaysaa laakiin ta laasimka ah haddaad tidhaha yasuduuna can sabiili illaah ilaahay jidkiisay ka jeedsanayaan dee waa qaasir macnihii oo macnihii dadka inay diinta kala dagaalamayaan baan soo hoosgelayn laakiin ta mutacadiga ah ta laasimkiina waa soo hoosgelaysaa aladiina daalimiintaasoo yasuduuna dadka ka hor joogsanaya oo u diidaya can sabiili illaah ilaahay jidkiisa waxa weeyaan ka hor joogsanaya oo u diidaya oo wayabquunahaa jidkaana la doonaya waa sabiilullaahi ciwajan qallooc jidkaa allee toosanna qallooca la doondoonaya walxaal bay qallooc la doonayaan hum iyagu bilaakhirati aakhirana kaafiruuna kuwa ka gaaloobay ay yihiin wa baynahumaa waxa ahlu naarki iyo ahlu jannihii u dhaxeeya ama wa baynahumaa wa bayna aljannati waannaar jannadiiyo naartii dhexdooda waxa ahaaday ama ehelkoodiiyo ahlu jannihii iyo ahlu naarkii dhexdooda waxa ahaaday xijaabun teed derbi weyn oo teeda ayaa dhexdooda ah wa cala al acraafi derbigaa sarreeya ee weynna korkiisa waxa ahaaday wahuwa alxijaab derbigani waa xijaabka laftiisa oo waataynu suuradda bilowgeeda xalay kusoo tilmaannay xijaabka in looga jeedo waxa weeyaan acraafka in looga jeedo suur madruub bayna aljannati waannaari yaxuulu bayna ahlihimaa waa derbi weyn oo la kala dhex dhigay jannada iyo naarta dhexdooda oo ahlu naarka iyo ahlu jannaha kala teedaya oo kala dhexgelaya marka acraafkani huwa alxijaab waana derbi waana meel sarraysaa la yidhahda acraafka wa baynahumaa ahlu naarka iyo ahlu jannaha dhexdooda waxaa ahaaday ama jannada iyo naarta dhexdoodii xijaabun xijaab teed baa u dhaxeeya wa cala alacraafi meeshaa sarraysee taagan waa derbigaase korkiisa waxaa ahaaday rijaalun rag baa ku sugan raggaasoo yacrifuuna garanaya kullan mid wal oo ahlu naarki iyo ahlu jannihii ka mida garanaya oo maxay ku garanayaan ilaan halkaasay ka daawanayaane bisimaahum calaamadahooday ku garanayaan oo ibnu cabbaas iyo kayrkii waxay ku fasireen ahlu jannaha waxay ku garanayaan bibayaadi alwujuuh weji caddaanta iyo iftiinka ahlu naarkana waxay ku garanayaan bisawaadi alwujuuh mugdiga iyo madowga wejiga ka fuulaya yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh allah waxau ihi wanaadow way dhawaaqeen nimankii derbigaa ku sugnaa waa dhawaaqeen asxaabulacraafkii weeyi asxaaba aljanna jannada asxaabteedii bay u yeedheen oo u dhawaaqeen an salaamun calaykum ey salaamun nabadgelyo calaykum korkiinna ha ahaatay ugu dhawaaqeen lam yadkhuluuhaa may gelin jannada asxaabu alacraaf walxaal hum iyagu yadmacuuna ay rajaynayaan iyagoo quudaraynaya oon ka qancin ayaanay gelin ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay aayaadkan in nimankaas gaalnimada qirtay qirashadii aanay waxba u tarin ee lagu yidhi gala idinkoo ummada ku dhex jira jiniya insibala naartii gala dabeed alla wuxuu tilmaamay mar kastoo ummadi soo gasho walaasheed ama tay saaxiibka ahaayeen inay nacdalayaan ukhuwadani waa bimacna almushaabahati waannadiir waa kuwii isku midka ahaa isku dhaqanka ahaa isku camalka ahaa qoloba qolay la socotaa markaa qolo walba qoladeedii markay ugu timaaday nacdalaysaayoo nacdal dusha kaga tuuraysaa taana ilaahay hore u tilmaamay oo rabbi waxau yihi aayad kale isagoo tilmaamaya uma yowma alqiyaamati yakfuru bacdukum bibacdin wayalcanu bacdukum bacda wama'waakum annaaru wamaa lakum min naasiriin allah waxau yihi subxaanah maalinta qiyaame barhkiinba barhkii kale wuu ka gaaloobayaa macnaha way istafirayaanoo waa isdiidayaan oo kuwii madaxda ahaayee wax lugooyey waxay ka beri noqonayaan kuwii ducafada ahaayee la lugooyey oo waxaan anaku shaqa idinkumalino beri baanu idinka nahay qolo walba qolada kale waa dafiraysaa way diidaysaa waanay isnacdalayaan oo barhkooda barhka kale nacdal bay dusha kaga tuurayaan hoygooduna waa naar wax u hiiliyana heli maayaan alla markaa wuxuu tilmaamay in markay halkii naarta isugu wada yimaadaan in kuwii ducafada ahaa ee la khalday ee la lugooyey ay ku odhanayaan kuwii madaxda ilaahayow kuwaasi waa kuwiina halleeyey cadaabka u libinlaab iyaga ilaahay waxa uu ugu jawaabayaa mid walba libinlaab buu leeyahay laakiin ma ogidin qolo walba macnaha cadaab ku filan dembigay sameeyeen ayaa lagu samaynayaa oo u qalma taa macnaheeduna maaha inay isku darajo yihiin ee qolo walba way u libin laaban tahay ninba meel ay u gaadhaba weeyi waayo kuwa wax halleeye kuwa la halleeyey inay ka dembi badan yihiin oo ka cadaab iyo cuquubo badan yihiin aayaad kale ay noo sheegay oo allah waxa uu yidhi aladiina kafaruu wasaduu can sabiili اllaahi zidnaahum cadaaban fowqa alcadaab bima kaanuu yufsiduun ilaahay waxau yidhi aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wasaduu can sabiili اllah dadkana ilaahay jidkiisa ka hor joogsaday culimmadu waxay yidhahdaan tan oo kale waa daruuri oo waa laasim in lagu macneeyo sadadii mutacadiga ahayd ee mafcuulka qaadanaysay waayo waxay yidhahdeen haddii tan laasim laga dhigo macnihii macno mukarar oo lasoo celceliyo u ekaanaya oo haddii la yidhaha aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wasaduu can sabiilillaahi jidka ilaahayna ka jeedsaday oo hadday gaaloobeen soo horaba ugamay jeedsan ilan kufriganiba waa icraaduune markaasi aanu macnuhu takraar u noqon aladiina kafaruu baa laga fahmay inay jeedsadeen wasaduu can sabiili illaahina waa macno zaa'id oo ah gaalnimada waxay ku darsadeen dagaalka diinta kuwa markaa taa laga helay zidnaahum cadaaban fowqa alcadaabi cadaab baanu cadaab u kordhinay bimaa kaanuu yufsiduun fasahaadinta ay dadka fasahaadinayeen darteed ayaanu cadaab ugu kordhinay marka halkan maxaa laga fahmayaa kuwa gaalnimada ku darsaday dagaalka diineed inay ka cadaab kulul yihiin kuwa gaalnimo keliya ku koobnaa ee aan iyagu diinta iyo dacwada la dagaalamin waa kale cadaab kulul yihiin dabeed waxay odhanayaan kuwii madaxda ahaa kuwii ducafadaa waxay ku odhanayaan famaa lakum calayna min fadlin oo maxaana dheertihin isku mid baynu nahay gaalnimadana waynu ka sinayn cadaabkana waynu ka sinaananaaye halkiinaa haysta ilaahay waxa uu tilmaamay kuwa aayaadka beeniyey iska kibriyey inaan albaabada samada loo ballaqayn lababa waa lagu fasiray ay laa tuftaxu arwaaxuhum lisamaa bacda mowtihim markay dhintaan kuwa gaalada ah arwaaxdooda albaabka samada laga furi maaye halkaa inta laga soo celiyo ayaa waxa weeyaan cadaab iyo naar ay gelayaan cadaabulqabriga waxaa kaloo lagu fasiray laa tufataxu lahum abwaabu الsamaa ay laa tuqbalu acmaaluhum wa ducaa'uhum ama laa tuftaxu acmaaluhum wa ducaa'uhum liلsamaa ay laa yuqbalu minhum waxaa looga jeedaa camalkooda iyo ducadooda samada looma furo oo camalka lagama kor qaado lagamaba aqbalo oo laga hoos qaadi maayo ila ilayhi yascadu اlkelimu طayib wاlcamalu saalixu yarfacu ilaahay camalka wanaagsan iyo cibaadada waa loo kor yeelaa marka iyaga waxbaba kor looga qaadi maayo oo samada loo furi maayo waxaase labada macno xoog badan in la yidhaha arwaaxdoodaan samada laga furay oo xadiidkii dheeraa ee xadiidulbaraa ibnu caazib ee qofku markuu dhimanayo mu'minka iyo gaalka ka warramayey iyo xaaladda uu la kulmayo ayaa caddaynaya in macnuhu yahay ruuxdoodaan albaabka samada laga furay oo xadiidkaa rasuulku wuxuu ku tilmaamay sala allahu calayhi wasalam ruuxii mu'minka ahaa markay geeridii ku soo xaadirto inay malaa'igii soo xaadirayaan wejiye cadcad oo ilaahay ugu talagalay oo malaa'ikaturaxma ah dabeed malakulmowtku mar alle markaa uu nafta ka qabto inay malaa'igtaa diyaarkii naftii ay la wareegayaan oo kafan iyo wax udgoon intay ku qaadaan ay samaawaadka la korayaan oo samo walba albaabkeeda laga furayo oo magaciisii ugu wanaagsanaa loogu yeedhayo yacnii xadiidku taasuu tilmaamay kadibna la soo celinayo naftii muuminadda ahayd oo waxa weeyaan janno iyo nicmo uu qabrigiisii ku helaayo ka gaalkana bilcags in mar alla markaa ay geeridu ku soo xaadirta malaa'ig loo soo diyaargariyey cadaabkiisu ay soo diyaargaroobayso oo marka naftii laga qabto ee weliba si daran oo adag oo qallafsan looga siibo inay malaa'igtaa kale ruuxdiisii la wareegayaan iyadoo uraysa oo dhibaato badani ka muuqato dabeed samaawaadka markay is idhaahdaan la kora ee la weydiiyo albaabkii waa laga xidhayaa oo dib baa loo soo tuurayaa naftiioo halkaasaa laga soo celinayaa naftii gaaladda ahayd ee kaafiradda ahayd markaa laa tufataxu lahum abwaabu samaa waa xaggii arwaaxdii oo gaaladana arwaaxdooda albaabada samada laga furi maayo oo halkaasaa laga soo celinayaa mu'miniintana waa laga furayaa oo intay malaa'igi gelbiso si fiican loo soo dhoweeyo ayaa haddana la soo celinayaa waxaa la tilmaamay janno inay gaala gashaa inay mustaxiil tahay mustaxiilnimada inaanay weligood urinayn waxaa lagu caddeeyey tusaalaha ah xataa yelija aljamalu fii sami alkhiyaad awrkaad aragtay intuu leegyahay irbadaad aragtay daloolkeedu inta uu leegaya halka dunta laga geliyo awr ilaa uu daloolkaa irbadda intuu halkaa ka galo dhinaca kale uga baxo janno geli maayaan marka macnuhu waxa uu yahay uun dee waa la garanayaa marnaba awrkaad aragtay inaanu daloolka irbadda aanu gelayne waa janno geli maayaanuun macnuhu wakadalika najzi lmujrimiina iyo wakadalika najzi adaalimiina waxaa labada loogu kala gebagebeeyey mujrimiin iyo daalimiin waxay culimmadu yidhaahdeen ijraamuhum sababu xirmaanihim min aljanna wa dulmuhum sababu cadaabihim alaliim ijraamka iyo dembigay sameeyeen waa ka jannada ka qadiyey dulmiga ay ku darsadeenna waa ka cadaabkan kulul ee kor iyo hoosba ka haysta u keenay waladiina aamanuu wacamiluu saalixaati laa nukallifu nafsan ilaa wuscaha ulaa'ika asxaabu ljannati hum fiiha khaaliduun gaalo iyo cuquubadeeda markii laga warramay si aynu uga digtoonaanno cadaabka uga cabsoonno ayaa waxaa laynoogu xijisiiya mu'miniin iyo jannada ay gelayaan si aynu ugu dhiiranno inu raxmadda rabbi u rajayno camal iyo cibaadana aynu u samayno marka waa caadada qur-aanka aljamcu bayna tarkiibi wa tarhiib in addoonka marna la cabsi geliyo marna la rajo geliyo oo labadaa uu u dhaxeeyo waxaa u dhaxaysa mubtadaha iyo khabarka waladiina aamanuu iyo ulaa'ika asxaabu ljanna jumlada muctaridadaa ee laa nukallifu nafsan ilaa wuscaha الجملة المعترضة dالة على يسر التكاليف الشhaرعية وأنها سهلة ميسرة جuملadaas oo kala dhex gashay مبتadaha iyo khaبرka waxay daliilyo astaan u tahay تakaaliifta شharcigee layna saaray ee iimaanka iyo camalka صاalixu inay sahlan yihiin oonay cuslayn oo ilaahay waxau uhi waنuيasiرka لليسرى nebi allow waxaanu kuu fudaydinanaa tii fudaydka badnayd waa الشhaريiعة المحamadiية اليسرى yacnii taa fudaydka badani waa shariicadii nebi moxamed lagu soo dejiyey oo culays iyo cunfi midna ma leh maa jacala calaykum fi diini min xaraj millata abiikum ibraahim diiqad iyo xaraj iyo cidhiidhi male diintu faataquu llaha ma stadactum marka diintu waa shay muyasar ah ina diina yusrun walan yushaadda diina axadun ilaa halabah nebigu waxau yihi sala allahu calayhi wasalam diintu waa fududahay waa yusri cidna iskuma adkayso diinta ilaa diinta unbaa ka xoog roonaato isagunbaa dhulka usoo dhaca isku adkayntuna waxa weeye wuxuu alla kuu xalaaliyey inaad iska xarimto waa tashdiid aan ilaahay ku saarin wixii shaygii sunnada ahaa inaad sunnonimo dhaafisood waajib ka dhigto shaygii waxa weeyaan makruuha ahaa inaad makruuhnimo dhaafisood muxaramaadkii waaweynaa la sinto yacni axkaamta shariicada halkii la dhigay inaad dhaafiso waa nuuc tashadud ah yusriga diintuna waxa weeye shay walba halkiisa inaad u dayso wixii sunnihii waa sunne wixii waajibi waa waajib wixii mubaaxa wixii makruuha shay walba halkiisa u daa sidaasay muyasar ku tahay aduu haddaanad isku adkayn ilaahay waxa uu tilmaamay mu'miniinta jannada intaanay gelinba laabta waxay isugu hayeen in laga sifaynayo oo laga siibayo wanasacnaa maa fii suduurihim min hillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin aayaddaa kale alla wuxuu tilmaamay iyagoo walaala ah oo sariiro korkood ku sugan oo isa soo qaabilsan oo sheekaysanaya inay jannada ku sugan yihiin oo laabtooda laga siibay waxay isugu hayeen xumaan iyo xiqdi waayo waxaa la yaqaanaa labada qofee wax isugu isu hayaa isma qaabilaan oo halkaa markay iskaga soo baxaan ayaa ninba dhinac wejiga u dadbaa marka calaa sururin mutaqaabiliin maxaa loo yidhi way isqaabilsan yihiin wixii uurkooda ku jiraa laga siibo waxba iskuma hayaan markaa way isa soo qaabilsan yihiin dabeed waxay odhanayaan mu'miniintii allaha waxaa nagu hanooniyaa mahadleh ilaahay haddaanuna hanoonin lahaynna maanaan helleen hanoonkaas waxay odhanayaan alla ilaahay rusushii rabbigayo uu noo soo diray xaq bay la yimaadeen maanta waana kaa arkana inoo muuqato waxaa loogu dhawaaqayaa an tilkum اljannatu alatii uuristumuuha bima kuntum tacmaluun jannadaa laydin dhexal siiyey camalkii wanaagsanaayeed samayseen sababtiisa weeye abu bakr jaabir aljazaa'iri tafsiirka waxa weeyaan xawaashida hoose nahrulkhayrka bimaa kuntum tacmaluuntaas wuxuu leeyahay wuxuu horta soo aroorinayaa xadiidkii saxiixa ahaa ee rasuulku yihi salى اllahu alayhi wasalam lan yudkhila axada minkum camaluhu اljanna axad idinka idinka mida camalkiisu jannada gelin maaya baa nebigu yihi sala allahu calayh wasalam qaaluu walaa anta yaa rasuula allah waxay yidhahdeen oo rasuulkii allow adigana miyaanu ku gelinayn qaala walaa ana ilaa an yatahammadaniy allahu bifadlin minhu waraxma wuxuu yidhi aniganay gelin maayo ilaahay inuu igu asturo deeqdiisa iyo raxmaddiisa mooye anigana camalkayga janno ku geli maayo waxa uu markaa sheekhu yidhi wa calayhi xadiidkaa innakoo ku camal falayna falbaa-u fii qowlihi tacaalaa bimaa kuntum tacmaluun waa tan imika aynu hayno ee uuristumuuhaa bimaa kuntum tacmaluun ba'da ku jirta bimaa kuntum tacmaluunadani sababiyatun waa sababiya buu yidhi oo sabab unbay faa'iideynaysaaye walaysad baa alciwad ba'dii beddelka ma aha oo yacni looma jeedo camalkaagu wuxuu kuu goynayaa ama u dhigmaa jannada looma jeedo baa-ulciwad ma aha baa-ulciwadku ishtaraytu haada bidirhamin haddaad tidhaahdo kan dirham baan kusoo iibsaday de way isu dhigmaa amankii iyo muamankii laakiin tan baa u sababiya la yidhaha baa-ulciwad ma aha bedelka ma aha umana dhigantee sababun bay u ahayd sheekhu waxau yihi marka id acmaalu lcabdi laa tucaadilu mawdica sawtin fi ljanna waayo wuxuu yidhi addoonku wax alla wuxuu camal iyo cibaado sameeyaa uma dhigmo meel shaabuug ama jeedal yar la dhigo jannada ka mid ah in ul yar ama jeedal yar la dhigo intaa in leeg wax alla waxaad camal samaysay intaad noolayd uma dhigmo kuuna goyn kari maayo falcamalu muuratun bifadli illaahi tacaala waraxmatih waxa uu sheekhu yidhi abubakr jaabir aljazaa'iri camalku waxa markaa lagu dhaxlayaa camalka laftiisa ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa camalkaa alla uu ku waafajiyey ee fadli alle aad ku samaysay ayaa jannadiina sababkuugu noqdee isagu uma dhigmo oo kuuma goyn kara weeyaan jannada alxaafid ibnu xajar fi lfatxiisna waxa uu ku leeyahay xadiidkaa markuu tilmaamayey almanfiyu fi lxadiidi dukhuuluha bilcamali اlmujaradi can اlqabuul waxaa la diiday xadiidka la anfiyayo lan yudkhila axada minkum camaluhu اljanna waxaa la diidayaa waxa weeye in jannada ruuxu uu ku galo camal keliya oon qabuul iyo aqbalaad lahayn wاlmuhbatu fi laaya waxaa aayadda lagu sugayaana bimaa kuntum tacmaluun iyo aayaadka lamidka ah waa dukhuuluha bilcamali اlmutaqabal waa in lagu galo sababta camal la aqbalay wuxuu yihi xaafidku wاlmaqbuulu inamaa yaxsulu min allahi tacaala tafadulan camalka maqbuulkaee la aqbalayaana xagga alle wuxuu kaga xasilaa uun galladaysi ilaahay addoommadiisa uugu nicmaynayo ku galladaysanayee waxay iyagu xoog iyo awood ku awoodaan ma aha ibnulqayimna miftaaxu daari sacaadaha wuxuu ku odhanayaa falmuhbatu baa-u sababiya waxa la sugayaa waa ba'dii sababta oo camalkaagu sababbu u yahay wاlmanfiyu baa-u lmucaawadati wاlmuqaabala waxa la diidayaana waa ba'dii bedelka iyo muqaabalada u dhigmidda marka macnuhu marka la soo ururiyo waxa weeye camalkaagu janno ma gooyo uma dhigmo hase yeeshee sabab buu u yahay sababta markaad samayso ayaa ilaahay kuugu deeqayaa inuu ku geliyo jannadiisa haddaad samayn weydana dee naartaad gelaysaa markaa waa sabab ee uma dhigmo macnihii muraadku waa intaas dabeed alla waxa uu tilmaamay in ahlu jannihii ahlu naarkii ay u dhawaaqayaan oy odhanayaan annaku ilaahay wuxuu noo yaboohay waanu haynaa ee ma haysaan oy odhanayaan haa alla ilaah waanu haynaa mid baa dhexdooda ka dhawaaqaya oo odhanaya lacnadda ilaahay daalimiinta korkooda ha ahaato daalimiintu waa kuwee kuwii iyagu diinta ka jeedsaday dadkana kala dagaalamayey ka jeedinayey ee dariiqana qallooc iyo xumaan la doonayey waxaa ahlu jannahii iyo ahlu naarkii u dhaxeeya derbi derbigaa waxaa ku sugan niman la yidhaha asxaabulacraaf asxaabulacraafkaasi waxay garanayaan ahlu naarka iyo ahlu jannaha mid waloo ka mida calaamadooday ku garanayaan oo ahlu jannaha weji caddaantay ku garan ahlu naarkana weji madoobaanta nimanka asxaabulacraaf tafsiirka ugu raajaxsan ee lasi lagu fasiray waxa weeye hum aladiina istawad xasanaatuhum wa sayi'aatuhum fajuciluu bayna aljannati waannaar xataa yaxkuma allahu lahum aljanna waa kuwii wanaagay sameeyeen iyo xumaantay sameeyeen ay sinaadeen ee ay kala badan waayeen dabadeed jannada iyo naarta dhexdooda la dejiyey ilaa ilaahay marka dambe uu raxmaddiisa ugu xukumo jannada inay galaan oo gala la yidhaah asxaabulacraaf waa kuwa allah waxa u ihi qaala rabbi waxa uu ihi udkhuluu gala fii umamin ay fii jumlati umam ummada dhexdood xaal aa ku sugan tihiin gala ama fii umamin maca umam ummada la jirkood xaal aad ku sugan tihiin gala ummadahaasoo qad khala tegay min qablikum idinka hortiin tegay kuwaasoo min aljinni jinka ahaaday iyo walinsi insigaba fi naari naarta dhexdeeda gala kullamaa dakhalat mar kastoo ay gasho ummatun ummadi mar kastoy ummadi naartii gasho lacanat waxay nacdalaysaa ukhtahaa walaasheed tii camalka iyo gaalnimada kula midka ahayd ayay lacnad dusha kaga tuuraysaa xataa ida daarakuu fiihaa naarta dhexdeedii markay isku soo gaadhaan ee ku kulmaan jamiican xaala yihiin dhammaantood qaalat waxay odhanaysaa ukhraahum toodii u dembaysay ee la daciifsadee daba socodka ahayd waxay odhanaysaa liulaahum toodii u horraysee naarta uga soo hormartay hoggaankana u haysee xumaanta u horseedee madaxda u ahaa waxay ku odhanayaan rabbanaa rabbigayow haa-ulaa'i kuwaasi adalluunaa wayna lumiyeen ee fa aatihim sii cadaaban cadaab sii cadaabkaasoo dicfaa ay mudaacafaa la libinlaabay kaasoo min annaari naar ah qaala waxa uu ka odhanayaa markaa rabbi likullin mid wal oo labadiinna qolo ka midii waxa uu leeyahay dicfun libinlaab naareed walaakin ha yeeshee laa taclamuuna ma ogidin oo ma garanaysaan wa qaalad waxay odhanaysaa uulaahum toodii u horraysay ee naartana ku soo hormartay hoggaankana u haysay waxay ku odhanayaa liukhraahum toodii dembaysay ee naarta gelitaankeedana ku dembaysay lana daciifsaday waxay ku odhanaysaa famaa kaana idin ma ahaanin lakum idinka calaynaa korka yaga idinkuma ahaanin min fadlin wax dheeraad iyo sharaf ah oo aadna dheertihiin ma jiro isku mid baynu nahay oo gaalnimadana waa ka sinayn cadaabkana maanta waa ka sinaananaa ee faduuquu dhandhamiya alcadaaba cadaabka dhandhamiya bimaa kii sababtiisa ku dhandhamiya kuntum ahaydeen tagsibuuna kuwa kasbada ina aladiina kuwa kadabuu beeniye biaayaatina aayaadkayaga oo wastakbaruu iska kibriyey canhaa aayaadka iska kibriyey laa tufataxu loo furfuri maayo ama laa tuftaxu loo furi maayo lahum iyaga abwaabu samaa samada albaabadeedii loo ballaqi maayo walaa yadkhuluuna gelina maayaan aljannata jannada geli maayaan xataa yelija ilaa uu ka galo aljamalu awrku fii sami alkhiyaati irbadda yar daloolkeeda uu ka galo macnaha geliba maayaan weeyi allah waxa uu ihi wakadaalik sida kuwa anuu abaal marinay ayaa najzi lmujrimiina dembiilayaashaanu abaalmarinaynaa lahum waxay leeyihiin min jahannama jahannama xaggeeda waxa uga sugan mihaadun gogol ay ku jiibsanayaan oo naara wa min fowqihim xaggooda sarena waxa uga sugnaaday ghawaashin go-yaal ay dusha ka huwanayaan oo isku daboolayaan wakadaalika sidaanu kuwa u abaalmarinay ayaa najzi adaalimiina daalimiintana aanu abaalmarinaynaa waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaati acmaasha wanaagsanna sameeyey hee ulaaika weeyaan khabarku iyo laa nukalifu waa muctarida laa nukalifu dhibi mayno nafsan nafna ku dhibi mayno ilaa wuscahaa karaankeeda mooyaane nafna karaankeeda mooye wax kale ku dhibi maynee kuwii iimaan iyo camal saalixa sameeyey hee ulaa'ika kuwaasi waa halkaa khabarkiie asxaabuuljanna jannada asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi wanazacnaa waanu siibnay maa fii suduurihim laabahooda dhexdooda wixii ku sugnaa waa ka siibnay waxaa ku suganoo min khillin xasad iyo xiqdi ah tajrii waxaa qulqulaya min taxtihim hoostooda alanhaaru webiyaal baa qulqulaya wa qaaluu waxay yidhaahdeen alxamdu lilaah mahad iyo ammaan oo dhan allah iska leh alladii allihii hadaanaa nagu hanuuniyey lihaadaa kani oo abaalkani ah ama diintan xaqaa ah ama camalkaanu ku mudannay wanaaggan ah wamaa kunnaa manaanaan ahaaneen linahtadiya kuwa ku hanuuna oo waxaan kumaanaan hanuuni lahayn lowlaa an hadaana allah haddaan ilaahay nagu hanuunin lahayn annaku kumaanaan hanuuneen wamaa kunnaa manaanaan ahaaneen linahtadiya kuwa ku hanuuna oo ku hagaaga maanaan ahaaneen lowlaa an hadaana allah haddaan ilaahay nagu hanuunin laqad jaa'at wallaahi qad jaa'at dhab ahaan bay u timid rusulu rabbinaa rabbiga iyo rusushiisii waa timid oo bilxaqi xaq bay la timid wanuuduu waa loo dhawaaqay maxaa loogu dhawaaqay an tilkum uljanna ey tilkum tii naasi aljannatu ee jannada ah uridtumuuhaa waa laydin dhexal siiyey oo bimaa bisababi maa shay sababtii baa laydinku dhexal siiyey kaasoo kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya wanaadaa way dhawaaqeen asxaabu aljanna jannada asxaabteedii waa dhawaaqeen oo asxaaba annaari naarta asxaabteedii bay u dhawaaqeen oo maxay ugu dhawaaqeen an qad wajadnaa ey qad wajadnaa dhab ahaan baanu u helay annaku maa wacadanaa wuxuu noo yaboohay rabbunaa rabbigayo wuxuu noo yaboohay xaqan xaal uu yahay mid xaqa oo sugan efahal wajadtum idinkuma hesheen maa wacada rabbukum rabbigiin wuxuu idin yaboohay xaqan xaal uu yahay mid sugan oo xaqa qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu naarkiina nacam haa alla ilaah waa hellay faadana waxaa dhawaaqay mu'adinun mid dhawaaqa ayaa baynahum dhexdoodii ka dhawaaqay oo allacnatullah ey lacnatullah buu ku dhawaaqay nacdasha alleh cala aldaalimiina daalimiinta korkooda ha ahaato aladiina daalimiintaasoo yasuduuna annaasa u soo qadar dadka ka hor joogsanaya oo u diidaya can sabiili illaah ilaahay jidkiisa oo wayabquunahaa jidkaa la doonaya ciwajan qallooc walxaal bay la doonayaan qallooc hum iyagu bilaakhirati aakhirana kaafiruuna ayihiin kuwa ka gaaloobay wa baynahumaa ahlunnaar iyo ahlu janno dhexdooda waxa ahaaday ama janno iyo naar dhexdooda waxa ku sugnaaday xijaabun teed kala teedaya wa calal acraafi derbigaas ama meeshaa sarraysa korkeedana waxa ahaaday waa halkaa sarraysa oo xijaabka laftiisa ah oo xijaabkani waa derbigaa u dhaxeeya acraafkuna waa kaas marka wa calal acraafi derbigaas korkiisa waxa ah waa xijaabkaa u dhaxeeye eh rijaalun rag baa ku sugan raggaasoo yacrifuuna garanaya kullan mid walow ahlu naarki iyo ahlu jannihii ka mida garanaya bisimaahum calaamadahoogana ku garanaya bibayaadi wujuuhi ahli ljanna wa sawaadi wujuuhi ahli nnaar wanaadow waa dhawaaqeen asxaabu lacraafkii asxaaba aljanna jannada asxaabteedii bay u dhawaaqeen an salaamun calaykum ey salaamun nabadgelyo calaykum korkiinna ahaatay ugu dhawaaqeen lam yadkhuluuhaa may gelin jannadii walxaal hum iyagu yadmacuuna ay rajaynayaan oy quudaraynayaan wayse geli doonaan allahuma ajcalna min ahli ljanna intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online